أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجناayة jinaayadii waxyeeladii ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa waa qismigii afraad ee qaybiha ay u qaybiyaan fuqahadu fiqiga oo qismiga cibaadaadka ay ugu horreysayaan qismiga mucaamalaadka ku xiga qismiga nikaaxa iyo guurka ku xiga qismigan jinaayaadka iyo waxyeelooyinka ayay ugu dambaysiiyaan markaa kutubaha qaarkoodna jiraax bay ka cabiraan qaarna jinaayo ayay ka cabiraan jinaayada ayaa caamsan oo ay door bidaanoo waayo jaraaxadu waa dhaawac jinaayana waa waxyeelo marka waxyeeladii loo geysanaya ama nafi ku dhimanaysay ama maal ku dhimanaya ama wax kale ku dhimanayeen ayaa soo hoosgelaya waxaa kaloo markaa ay soo hoosgeliyaan xuduuddii oo markaa xadgudub sharafdii iyo karaamadii meel laga dhacayaa waxaa kaloo dacaawidii iyo wax layaaliyo wixii la xidhiidhayna iyadana way soo hoosgeliyaan marka aljinaaya anwaacu aljinaayati halaatha waxyeelada noocyadeedu halaahatun waa saddex camdun midi waa camdi iyo badrheedh wa huwa camdina waxaa la idhahdaa qasdu lficli falka loo loo qastiye washaksi iyo qofka bimaa shayna loola qastiye yutlifu dilaya yutlifu dilaya qaaliban sida badan wa shibhu camdin iyo camdi mid shabaha wa huwa isaguna waxa weeye qastu daalika kaasoo loo qastiyo bimaa shay laa yutlifu aan dilaynin qaaliban sida badan wa khata'un midna waa gef wa huwa an laa yaqsida shaqsa an laa yaqsida shaqsu shaqsigu inaanu u qastiin oo qasad aanu yeelanin ayaa ay noqonaysaa ama an laa yaqsida shaqsa shaqsiga inaanu u qastiin ayay noqonaysaa waxa uu leeyahay sheekhu jinaayada iyo waxyeelada jidh loo geysto walow mid nafda bixinaysaba yay ahaanine waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood mid camdi baa la yidhaahdaayo waa badrheedh cad camdina wuxuu noqonayaa marka saddex arrimood laga helo mid weeyaane qofkan camdiga samaynaya badrheerhku waa inuu falkan iyo waxyeelladan u qastiyaa waa inuu shaksigan iyo qofganna u qastiyaa waxaanu ula qastinayona waa inuu yahay qaaliban sida badan shay wax dila saddexdaa arrimood marka laga helo ee uu falka inuu sameeyo u qastiyo shaksigan iyo qofkan uu falka ku fulinayana u qastiyo hubkan iyo waxaanu isticmaalayaana qaaliban wax wax dilo uu yahay markaasaa la odhanayaa falkaasi waa fal camdi ah waxaa ka ratibmayana isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa midna waxaa la yidhaahaa shibhu lcamdi waa mid camdiga shabaha ama shibulkhata'na waa la yidhaha camda khata'na waa la yidhaahdaa khata camdina waa la yidhahdaa taasay u kala rogaan kaana waxaa la yidhaahdaa inuu u qastiyo falka iyo shaksigaba waxaanse ula qastinaya ama hubkanuu isticmaalayo ayaa khaaliban mid wax dilo aan ahayn dee masalan dhanged yar buu ku dhuftay ama jeedal yar buu ku dhuftay qofkiibaa dabeetana sidaa ku dhintay waxaa la yidhaha shibulcamdi baa la yidhaahdaa oo xagga qasadkan uu qofkii iyo ficilkii uga qastay camdi buu ka yahay xagga shaygan yare aan sida badan wax dilin marka laga eegana wuxuu noqonayaa ka gef laakiin usha yar iyo waxaasi marka aanay camdi noqonaynin dhowr arrimood bay ku xidhaan mid weyna waxay dhaha waa inaan la xidhiidhinin oo haddaad dee laba boqol oo dhingadood aad ku dhufato camdi bay noqonaysaa usaa ku dhinto maqtalna waa inaanay ahaanine dee haddaad u shiirayd halkaa dhuunta kaga arooriso ood kaga muddo walow duurba ha ahaadee taasina camdi bay noqonaysaa oo dee meel maqtalabaad la eegatay qof dee jidhkiisu aada u caato yahayna oo dee aan iskaba xijigaysa qof dee xanuunsanayo tibahogoysoo kalena waynaanu ahaanin kulayl iyo dee ciyaalnimo iyo waxaasina waa inaanu jirin hadduu ilmo yar yahayna iyana de camdi bay noqonaysaa haddii kulayl ama qabow fara badani jiro qofkii laga raacana iyana camdi bay noqonaysaa midda waxaa la idhaha khata iyo gef khata iyo gef waxa weeye an laa yuqsada shaksu shaksiga inaan loo qastiin ama an laa yuqsada shaksa inaanu u qastiin bimacnaa qofkanay jinaayada iyo waxyeeladu ku dhacday ayaan loo qastiin oo waa maxay ficil ahaan baanu u qastiin oo masalan dee isagoo soconayuu ku dul kufayba ama geed buu ka soo dhacay oo dee mid hoos hurdaa ayuu ku damiiroo saasaa nafdiba kaga dhacday amaa waa u qastiyey laakiin shaksi kale ayuu u qastinayey oo masalan dee miduu qisaastiisaba lahaa buu u qastinayey dabeetana kan kaley ku dhacday markaa kaasina gaf buu noqonayaa ee haddii masala waxaa imika qofku qisaastiisa leeyahay hadduu qofku yacni koox wax ku tuuro mid ka mida una inay ku dhacdo uu doono oy mid ka mida ku dhacdo camdi bay noqonaysaa yani waa masale mukhtalafa hadduunu yacni mid mubhama u qastinayana shibulcamdi bay noqonaysaa bay yidhahdeen anwaacu ljinaayati halaathatu waa saddex camdun mid camdi baa la yidhaahdaa wa huwa qastu lficli waashaksi waa in falka iyo qofka loola qastiya bima yutlifu haaliban sida badan wax wax dili waxay culimada qaarkood baa biduuni xaqin oo kii xadka ahaa iyo kii qarmacsuum haya bay ku saaraan wa shibhu camdin midna waa shibhulcamdi wa huwa qastu daalika kaasoo loo qastiyaa layaha ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa ficilka iyo shaksiga bimaa shayna loola qastiya laa yutlifu haaliban sida badan aan wax dilaynin wa khata'un midna waa khata wahuwa an laa yuqsada shaksu waa inaan shaksiga loo qastiin kaana waxaa la yidhaahdaa khata baa la yidhaahdaa alwaajibu biاljinaaya haddaba saddexdaa aan soo sheegnay marka ay dhacaan maxaa ku waajiba yajibu bilcamdi alqawadu camdiga iyo badrheerhka qoorgoyn iyo qisaas baa ku waajibta bikhamsa shuruud shan shardi marka la helo an yakuuna aljaani kan waxyeelada geystay waa inuu yahay baaliqan baaliq waa inuu yahay wa an yakuuna caaqilan waa inuu yahay mid caqli leh wa an laa yakuuna waalidan lilmajnuu calayhi majnuu calayhiga waa inaanu kan waxyeelada ugeystay waa inaanu waalid u ahayn wa an laa yakuuna almajniyu calayhi kan waxyeelada loo geystayna waananu ahayn anqasa min aljaani kan waxyeelada u geystay mid ka hooseeya waa inaanu ahayn wa an yakuuna macsuuman mid dhowrsoon waa inuu yahay wa yajibu bishibhi lcamdina waxaa ku waajibaya iyo waalkhata'i addiya baa ku waajibaysaa wa fiima goorta wa fiimaa kii idaa naqasa shardun markuu nuqsaamo min shuruudi lqawadi fi lcamdi addiya baa iyana ka waajibaysaa wakadaa fiimaa kiina way ka waajibi diyadii idaa cafaa bacdu mustaxiqi lqawadi calayhaa caladiya markay ku cafiyaan ee fa in adlaqa hadduu iska idlaaqo ow ama qaala majaanan uu yidhaahdo lam yajib lahu shay-un waxba u waajibi maayaan wuxuu leeyahay sheekhu camdiga markaa ficilka camdigaahi dhaco ama naf ha ku dhaco ama yacni xubin ha ku dhacee qisaas baa ka waajibta iyo qoorgoyn markay naf naf tahay bikhamsati shuruud shan shardi shantaas shardi waxaa kow iyo laba ka ah qofkan mubaashirka ah ee waxgeystay waa inuu mukallaf yahay bimacnaa qof qaangaadha waa inuu yahay qof caqlilana waa inuu yahay macnaha mukallafna waxa weeye qof furuucu shareeca lagula hadlay oo la yidhi la kaalay oo sabiga lama dilayo hadduu camdi wuxu dilo laakiin wixii mutlifaadahe u geysto dee waa laga doonayaayo mag baa lagu leeyahy hadduu xoolay haddii kalena dee yacni mag baa weligiisii laga rabaa haddii uu majnuun yahay uu waalan yahayna isagana laga dili maayo laakiin magtii ayaa dee laga rabaa caqilgii caqiladiisii iyo tolkiisii maalikiyadoo kalea qaba hadduu iska muraahiq yahay ilaa afar iyo toban jir hadduu yahay oo shaksi markaa uu dilo in loo dilayo markaa ilaa afar iyo toban jirka hadduu yahay markaa waxaa laga maarmaana kan wax dilay ee jinaayada geystay waa inuu qaangaadh yahay waa inuu caqlina leeyahay waxaa kaloo shardiya inaanu waalid u ahayn kanuu waxyeellada u geystayna waa inaanu waalid u ahayn xagga nasabka waa inaanu waalid ugu ahayn oo aabbe iyo hooyo midkuu doonaba ha ahaade ee ilmahoodii hadday dilaan loo dili maayo maxaa yeelay waxaa la yidhi waalidki ilmaha waalidku ilmahan sababtuu adduunka ku imanayay bay ahaayeen ilmihii markaa laga dhigi maayaa sababtii waalidku adduunyada kaga tegayey aabbiya hooyadiina waa isla mid laa yuqaadu lwaladu waalidu liwaladihi yani xadiis baa isagu saaray inaan loo qisaasaynin laakiin magtii dee waa lagu leeyo intii kalaa qaadanaysaa shardiga afraad kan waxyeellada loo geystay waa inaanu ka nuqsaansanayn kan waxyeellada u geystay oo nuqsaantaasina ama addoonnimo ama xornimo ama islaannimo waa inaanu kaga hoosaynin oo dee kii xorta addoonkii loo dili maayo kii islaamkaa gaalkii loo dili maayo abu xaniifa ayaa isagu wuxuu ku tegay muslimka hadduu dimi dilo in la qisaasayo oo gaalkaa dee ayna dhex degan ee aynu jisyada ka qaadno ee waciidka iyo goodiga adagina ku soo arooray dilkiisa hadduu dilo waa loo qisaasaya shardiga laakiin labiyo dhadig ma khusayso oo kii laba hadduu gabadh dilo waa la dilay hadday gabadh idin dishana waa loo dilayaa shardiga shanaadna waxa weeye kan uu dilay waa inuu macsuum yahay oo mid dhowrsoon waa inuu yahay oo cismo iyo dhowrsooni waa inuu leeyahay qof dhiiggiisu dhowrsoon yahay oo dhiiggiisu hadur aanu ahayn waa inaan noqon oo kuweebaa markaa dhiiggoodu hadur ka noqdaa dee murtadkii buu noqonayaa kii markaa diinta ka ridoobay qofka diinta iyo ilaaha iyo nebiga iyo malaa'igta cale hadduu mid ugu afrogo waxallo wax lagu leeyahay ma jiro murtad weeyi allo wax qofkaa lagu yeelanayaa ma jirto kitaabka ilaahay ka soomaali maynaan sheegin ka soomaaliya isagoo wax kaloo diinta u ka hor jeeda laakiin ka ilaahay waxba lagagama laha zaanulmuxsinkii baa lamida qofkii isagoo mehro hore soo maray sinaystay waxalna gaalkii xarbiga ahaa aynu dagaalamayna xabaddu isugu keen jirtay intaasoo dhammi macsuumiin ma aha gaalada waxaa macsuum noqonaya mucaahadka mu'amanka iyo dimiga oo maxay saddexdu kala noqonayaan dimi waxaa la yidhaahdaa kaa ciddaa dadka muslimiinta u talinaysa ay dee caqdiga iyo heshiiska imaamka muslimiintu la galay inuu muslimiinta la deganaado diintiisaana uu iska haysto jizye iyo gibirna uu bixiyo kaa dimi baa la yidhaahdaa midna mucaahad baa la yidhaha waa dee gaal aynu dagaalamayna laakiin inaynu markaa xabaddii kala jusano muddo aynu kala qorannay midna mu'aman baa la yidhaahdaayoo dee qof culimada dadka muslimiinta ka mida ayaa soo amni geliyey wayascaa bidimati adnaahum nebigu wuxuu yihi dimada muslimiintu waa mid ka ugu hooseeya miskiinka ugu hooseeya ama ka dhulka xara hadduu gaal yidhahdo aniga ayaa magan geliyey laga taaban maayo qad ajarnaa man ajarti ya umahani yani waa kii lahaa maalintii fatxu maka ciddaad magan gelisay umahaniya waa magan gelinay waa kii lahaa markay uga ashtakootay markaa gaaladu afartaa khaanadood bay ku kala jiraanoo mid waa gaalkaa xarbiga ah midna waa kaa dimigaa midna waa kaa mu'amankaa midna waa kaa mucaahadkaa afartaa khaanadood bay ku jiraan mid waa kaasoo isaga waa gaalkaa xabadiisu ukan jirto waa xarbiga oo waa kala dilayo saddexdaa kale laakiin la dili maayo nebigu sala allahu alay slam oo qofka mucaahid dila yacni wuxuu ka gaadhsiiyey inaanu urta jannada urinaynin oo yacni masaafo aada u dheer laga uriyo maanta dadkan waxlaynaya ee gaalkii ka soo horbaxaba ku nabaya eele islaam baan u dagaalamaynaa ma waxu qabanaynaa may garan waayin laakiin khaanadii bay isku wada fureen macnaa afartii ay ku kala jireen unbay mid soo wada geleen waxay dhaheen kulligood waa wada xarbi bay leeyihiin ma jiro walaa mu'amanna ma jiro walaa mucaahadna ma jiro walaa dimina ma jire kulligood waa xarbiyiintii aynu dagaalamayno shaar iyo magac hay-adeed iyo magac kale inoo soo qaatay ayuun bay leeyihiin maxaase ka dhalanaya ee bal xataa hadday khaanadaaba la wadageliyo waxa aan laysii weydiinay habar yaroo meel laysu taagoo lagu nabo amaba yacni mid meel iska marayo lagu nabo maa maxaa laga faa'iidayaa muxuu islaamku ka faa'iidayaa ee midhee laga goosanaya taasaa in laysweydiiye ay tahay ile qofka inuu iska socdo maaho midaamoon inuu noqdo taasi waxa weeyaan camdigii iyo shuruuddiisii wuxuu leeyahay shibhulcamdi iyo khata'a isaga waxa ka sugnaada waa mag mag baa ka sugnaadaa waayo ma laha qisaas ma laha haddii shardi shuruuddii qawadka ka midi uu dhinmo shuruuddii camdiga laysugu qisaan jiray mid ka mida hadduu dhinmana diyaa ka waajibaysa isla markaana aanu muhadar noqonin masalan hadduu yacni jaanigi noqdo sabi hadduu majnuun noqdo hadduu waalid u noqdo hadduu kan la dilay ka nuqsaansan yahay intaaba diyaa ka waajibaysa laakiin macsuum hadduu muhadaru dam noqdo qof dhigiisa la hadur yeelay hadduu noqdo waxba ka waajibi maayaan haddii dadkii mutay diyada ee qawadka iyo qoorgoynta kuwii mutay qaarkood hadday ku cafiyaan calayha cala diya oo yidhahdaan annagu mag baanu doonaynaa ayadana magtii baa waajibaysa walow xataa iyo isku waafaqin qof ka midii dadkii qisaasta lahaa hadduu mid ka midii yidhaahdo mag baanu doonaynaa way dhacday waayo dikru maa laa yatajaza'u ka dikri kullihi shaygu mar haddaanu kala barhmayno barkii la sheego isagoo dhammaantii la wada sheegay oo kale waa tii qaacidadu ahayd fain adlaqa ow qaala majaanan egucina yidhi bacdu mustaxiqi lqawadi ayaa calayha cala diya waxay yidhahdeen yani mag qawad qisaasi waa kaa daynoo mag baanu kugu cafinay haddayse yidhahdaan waanu ku cafinay ama waxay yidhahdeen qisaastii waa kaa daynay majaanan bilaash baan kaaga daynay lam yajib lahu shay-un waxba waajibi maayo diyadiina markaa way dhacday yajibu bilcamdi lqawadu qoorgooyin baa ku waajibaya bikhamsati shuruud an yakuuna aljaani baaliqan waa inuu yahay wa an yakuuna caaqilan waa inuu yahay wa an laa yakuuna waalidan lilmajniyu caleyh wa inaanu ahayn wa an laa yakuuna almajniyu caleyhi anqasa min aljaani waa inaanu ka nuqsaansanayn wa an yakuuna macsuuman mid dhowrsoon waa inuu yahay wayajibu bishibhi alcamdi waalkhaطa'i addiya wa fii ma idaa naqasa shardun markuu nuqsaamo min shuruudi lqawadi fi lcamdi addiyatu baa ahaatay wakada fiima kiina waa lamid idaa cafaa bacdu mustaxiqi lqawadi calayha caladiya markay ku cafiyaan fain adlaqa kii u cafinaya hadduu idlaaqo aw qaala majaanan uu yidhahdo ayaan kugu cafinay lam yajib lahu shayun waxba waajibi maayaan addiya halkana waa diyadiiyo magtii diyadu addiyatu luqatan diyadu xagga luqada almaalu alwaajibu fi nafs maalka nafda ka waajibay baa la yidhaahdaa wa sharcanaa alwaaj almaalu alwaajibu biاljinaaya waa maalka ku waajibay waxyeelo cala lxuri loo geystay fii nafsin loo geystay oo fii maa duunaha ama naf wixii ka hooseeya wuxuu leeyahay sheekhu diyo luqada waa maalka nafda laga bixiyo ee nafda marka la dilo laga bixiyaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waa maalkan ka waajibay waxyeello mid xora loo geystay oo nafdiisa loo geystay oo fii maa duuna ama wax ka hooseeya loo geystay oo xor bayna addoonka isaga wiciisa qiimuun baa ka waajibaa fii nafsin ow fii maa duunaha culimada qaar baa diyada wixii nafta un ku qaydaa waxaan hoosana arshi yidhaahda laakiin labadiiba in la odhanayo ayaynu inoo tilmaamaya sheekhu addiyatu lugatan almaalu alwaajibu fi nafsi maalka nafdi ka waajibay baa la dhaha wa sharcanna almaalu alwaajibu biljinaayati maalka jinaayiya waxyeello ku waajibay weeye cala alxorri qof xoro loo geystay fii nafsin loo geystay wa fii maa duunaha anwaacu diya diyada haddaba noocyadeeda diyatu dakari kii labaad diyadiisa alxuri ee xortaha almuslimi ee muslimka ee fi lcamdi waa mi'atun min alibil waa boqol geela halaahuuna jadaca waa soddon shan jiraa qaalmoodo shan jiraa wa halaahuuna xiqa soddon qaalmoodo afar jiraa wa arbacuuna khalifa afartan rimay ah xaalla oo markaa la doonayo cala aljaaniin ninkii waxyeelada geystana lagu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu qofka ninka xorta ah muslimka ah diyadiisu markay camdi tahay intaasoo dhami waa qeyd kii laba kii dhadigaa baxayo way ka duwante xor baynu dha addoonkiibaa ka duwan muslim baynu dha gaalkaa ka duwan filcamdi baynu dha gefkii iyo shibulcamdigiiba waa ka duwan yihiin miatun min alibil waa boqol halaad boqolka halaadna waxay u qaybsan yihiin soddon qaalmood oo shan jira ah jadaca waa afartiina way dhamaystay sanadkii shanaadna way gashay xiqana saddexna way dhamaystay kii afraadna way gashay arbacuuna khaliifana waa afartan rimay ah oo bimacnaa ilmasida xaalla cala aljaanii hadda la rabo ninka waxyeelada geystana lagu leeyahy bal qabsoo waxaa la yidhaahdaa diyada camdigu muqalladatun min halaaثati awjuhin waxaa laga adkeeyey saddex weji addiyatu fi lcamdi muqalladatun min halaaثati awjuh kownuhaa musallaha geeli waa saddexdaa sifaun soddon iyo soddon iyo afartan aad buu adagyahay marka la yidhaahdo soddon qaalmood oo shan jira ah iyo soddon afar jira ah iyo soddon iyo afartan rimaya marka la yidhaahdo aad buu adag yahay halka soomaalida cidda geelisa siisaaba yacni waxa weeye qaali yar baa lagu diraya awr weyn baa lagu diraya hal weyn baa lagu dir xun baa dhexda la ysu dhigayaa laakiin tilmaantaasuu leeyahay sharciga marka waxay kownuhaa musallaha wa kownuhaa xaalla waa hadda muddo ma leh jilib carro weeye hadda ayaa la dhigayaa cala aljaani kii camdigaa geystay baana laga rabaa cid kaloo loo raacayaa ma jiro meeshuu doonaya ha ka keeno wax alliyaaliya wuxuu leeyahay waa in la bargooyaa weelka ay wax ku cunayaan iyo furaashka ay ku seexanayaan waa inaan laga tegin waa in waxaba ogsha kala dhigaa kadib marka intaasoo dhan isaga la bargooya hadda wersada dabeed masaajida ha ka kaco suuqyada ha wareegaysto waayo falka iyo jariimada uu geystay waa mid aada u culus ah waanaynu arki doonaaye walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab marka qofkii la qisaaso haddii qisaasdii laga dhaafana taasi ay daba taalo dee qof ku dhacaya inuu bilaash wuxu dilaa ma jirayo kii isaga gef wuxu dilay waxaalatoloa ka bixiyo isagu muu badhaya isaga kafaaradaaba ku filanay laakiin kii camdi wuxu geystay taasaa isagaa laga dhigay markaa kubaa ku dhacaya inuu wax dilo haddii kale markaa sidaynu inagu samaynay wallahi in gamba gamba lagu bixin buu leey intaan baasku mariyo in yacni shilin shilin loo soo ururin doono marka yacni xuduuddan dhammaanteed waxa loo wada jideeyey waxa weeye hortuu noocan maa tadhiir qofkan way u noqonaysaa mid labaad kii gardarhor iyo gardarradii bay ka joojinaysaa mar saddexaad dadkii kale ayaa amni iyo nabadgelyo helayaa dadkii kale ayaa amni iyo nabadgeliyo helaya markaase qaanuunka ilaahay marka laga weecdo qaanuun bini aadmin loo weecdo dee waa ta aynu maanta aynu indhaheenni ku arkaynaa tuugga haddii gacanta la goyn lahaa siduu ilaahay yidhi nina kuma dhaceen inuu xado markaynu se inagu sharci ka dhignay in la yar xidho alla waa awrkii baa la odhanaya dabeetana jeelkaa la yargelinaya markuu nabarradii dabeetana ka soo bogsanaanoo muddo uu soo cayilo ee uu soo nastaa un baa la odhanaya waa la cafiyo hargeysa lagu soo daynaya isagoo midiintaa leegsita boqol buu dabeedna gelinaya marka waxaase amni darrada keeni ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa markaa dabaqana amni iyo nabadgeliya leelay marka laga weecdana waa taa markaa saddexdaa weji ayay magta camdigu ka adag tahay waxaan idhi waa kawnuhaa muhallata wa kawnuhaa cala aljaani wa kawnuhaa xaalla magta kale waynu arki doonaa tolkaa lagu leeyay saddex sanaa la ururinayaa geela waa shan qaybood baa laga dhigayaa laakiin tasliixaasaa laga adkiyey diyatu dakari alxuri almuslim diyada kalab ee xorta ah ee muslimka ah fi lcamdi weliba markii uu camdi yahay mi'atun min alibil waa boqol geela halaathuuna jadaca waa soddon qaalmood oo shan jiro ah wa halaahuuna xiqa soddon qaalmood oo afar jiro ah wa arbacuuna khalifa afartan rimay ah xaalla oo hadda la rabo cala aljaaniya oo ninkii waxyeelageysta lagu leeyahay wa diyatu shibhi alcamd diyada shibhulcamdiga waalkhata iyo gefka alwaaqici dhacay fi lxarami aw ilashhuri alxurumi ama bilaha xurmada le dhexdeeda dhacay aw calaa dii raxibin maxramin ku dhacay mi'atun min alibil waa boqol geela oo kamaa dukira sidii lasoo sheegaya calaa caaqilati aljaani kan waxyeelada geystay tolkiina lagu leeyahay mu'ajala fi alaaati siniin saddex sano ayaana lagu muddaynayaa diyada markay shibhulcamdi yahay dilku ama uu gef yahay laakiin isagoo gef ah hadduu xaramka maka dhexdeeda dhaco ama hadduu bilaha xurmada leh mid ka mida dhaco ma naqaano inagu bilaha xurmada leh waa dilqacda dilxija dilqacda iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab alaaatu sardu wa waaxidun fardu waa saddex xidhiidha labada sanadka ugu dambeeya ta u horaysa iyo bishaa dhexe ee rajab la yidhaahdo afartaa bilood ee ashhuru lxurumi ina ciddata shuhuri cinda allahi isnaa cashara shahran minhaa arbacatun xurum ilaahay qur-aankiisa ku sheegay afar bilood oo xurmale inay ku jiraan afartaa bilood hadduu gefku dhaco dar ilaahay baa adoo geed uga soo dhacay haddana qof ku dul dhacdoo disho ama haddaa dee gaadhiba markaa adigoo wata uu sidaa qof ku jiidho ow calaa dii raximin maxramin ama cid maxaarimtaada ka mida ayaa dishay dee waxaa dishay hooyaa dishay oo walaal baa dishay oo yacni dad maxaarimtaadii ka mida qaraabadaadii oo waliba maxrama oo aanad geeynin ayaa dishay waxay noqonaysaa magtaasina muqalladatun min wajhin wa mukhafafatun min wajhayn hal weji waa laga adkaynayaa laba wejina waa laga fudaydinayaa hal weji waa laga adkaynaya mi'atun min alibili kamaa dukira xagga geelu saddexdii unbuu noqonaya oo xagga wejigaa waa laga adkaynaya oo soddon qaalmood oo shan jira iyo soddon afar jira ah iyo afartan rimay ah xaggaa waa muqallado waa laga adkeeyey laakiin calaa caaqilati aljaanika waxyeelada geystay tolkii baa lagu leeyahay oo caaqiladuna waxa weeye waa qaraabada ninka weliba waxaa laga reebaa laba madhab baa ku jira madhabka shaafici asalkiiyo farca buu ka reebaya ilmihiisuna la soo geli maayo abbiina soo geli maayo waa tolka intooda kale asalkiisiiyo farciisa midna soo geli maayo tolka inta kalea lagu leeyay waayo iyaga mushkiladabaa ku dhacday kanisaa kafaaraa lagu yeeshay yacni culayska iyo fajiicadaa ku dhacday darteed ayaa looga fudaydiyey halka madaahibta qaarkood ay iyaga ka bilaabaan waana mu'ajala fi alaaa siniin saddex sanaana la gurayaa oo sanadka horeeya saddex iyo soddon baa la bixinayaa sanadka ku-xigana saddex iyo soddon baa la bixinaya sanadka ku-xigana afar iyo soddon baa la bixinaya saddexdaas sannadood ayaa lagu guraya marka waxa weeye mukhafafatun min wajhayni wa muqallada min wajhin wadiyatu shibhi alcamdi waalkhata iyo gefka alwaaqici dhacay fi lxarami aw ilashhur lxurumi dhacay aw calaa dii raximin maxramin dhacay mi'atun min alibil waa boqol geela kamaa dukira sidii lasoo sheegay ah cala caaqilati ljaani kan wax yeelada geystay tolkii baana lagu leeyihi mu'ajala fii halaaa siniin saddex sanana waa loo mudayn wadiyatuhu ninka diyadiisii fi lkhata'i gefga fii gayri maa dukira kaa la soo sheegay aan ahayn ee saddexdii aan xaram kala dhicin ashhur xurumna aan dhicin maxramna aan ku dhicin waa mi'atun min alibil waa boqol geela cishruuna jadaca waa labaatan qaalmoodoo shan jiraah wa cishruuna xiqa labaatan shan jiraah wa cishruuna binti labuun labaatan qaalmoodoo saddex jiraah wa cishruuna ibnu labuun labaatan qaalin oo saddex jira ah wa cishruuna binta makhaab labaatan qaalmoodoo laba jira ah oo cala alcaaqila tolka lagu leeyahay mu'ajala fii halaati siniin saddex sanana loo muddeeyey diyada ninka marka ay gef tahay saddexdii adkayn jirayna aanay dhicin waa boqol geela waxaasee mukhafafa min halaaati awjuhin weeye waxay cagsi u tahay camdigii saddex weji baa tan laga fudaydiyey kownuhaa mukhamasa geeli waa shan shan sifo waa labaatan qaalmoodoo shan jiraa iyo labaatan afar jiraa iyo labaatan qaalmoodoo saddex jiraa iyo labaatan qaalinoo saddex jiraa iyo labaatan qaalmoodoo laba jira ah shantaasaa loo kala fudaydiyey markaa la sidaa sinigii loo kala duwo way fududaanaysaa oo waa kownuhaa mukhamasa wa kownuhaa cala alcaaqila tolkii baa lagu leeyahay mu'ajala fii halaati siniin wa kownuhaa mu'ajala yacni saddex sanana waa lagu qaadaya markaa saddexdaa weji ayaa iyadana laga fudaydiyey wadiyatuhu ninka diyadihiisa fi lkhata'i gefgii fii kayri maa dukira kaa la soo sheegay kayrkii mi'atu min alibil waa boqol geela cishruuna jadaca labaatan shan jir wacishruuna xiqa labaatan afar jir wacishruuna mintu labuun labaatan saddex jir wacishruuna labuun labaatan qaalinoo saddex jira wacishruuna minta makhaad iyo labaatan qaalmooda laba jira oo calalcaaqila tolka lagu leeyahay mu'ajala fii halaati siniin saddex sano ayaana loo mudayn wadiyatu lyahuudiyi wanasraaniyi yahuudiya nasraani diyadiisu alxuri dakar ee xortahay labaa hulusu diyati lmuslimi alxuri dakar waa saddex meeloodoo meel diyadii muslimkii xortahay labaa wa diyatu lmajuusiyi waalwahaniyi wazindiiq wanaxwihim hulusu khumusu diyati lmuslim diyadii muslimka oo shan loo qaybiyey meeshaa shanadun saddex loo sii qaybiyey wey wadiyatu unthaa wadiyatu unthaa kulli sinfin diyada dhadiga sinfi kastaana nisbu diyati dakarihi labkiisa diyadiisa barhkeed weeye wadiyatu raqiiqa addoonka diyadiisuna qiimatuhu weeye waaljiniini alxur urjiifka xortaana quratun waa addoon waljiniini raqiina raqiiqa addoonkaana cushru qiimati ummihi qiimaha hooyadii oo toban loo qaybiye weeye wuxuu leeyahy sheekhu yuhuudda iyo nasraaniyiinta waataynu soo tilmaanay qofka muslimka hadduu dilay inaan loo qisaasaynin ee weliba xortana allabna diyadiisu waxa weeye hulusu diyati lmuslimi xorri dakar ninkii labaa ee xorta muslimkaa diyadiisa saddex meelood meesheed weeye waa saddex iyo soddon halaad iyo hal saddex loo qabiyey meesheed magtoodu waxa yimi majuusigii kii markaa isagu majuusiga ahaa ee dabcaabudkaa wasanigii kii sanam caabudkaa kii cadceed caabudka aha kii sindiiqii markaa isaguna gaalnimada markaa hoosta ku haystay iyo wanaxwi waxaa la yeelay wixii la mid ahaa huludu khumuusi diyati lmuslim qofka muslimka ah ninkii baa diyadiisi shan loo qaybin oo waa labaatan shantii baa haddana saddex u qaybin oo waa six point six iyo wax yar waa li xalaad iyo hal barkeed iyo wax yar weeye waxa yimi ruuxii dumar ahayd dadka aan soo sheegnay dee waa asnaaf ila waxaynu soo sheegnay muslimkii xortahaye labaabaynu soo sheegnay yahuudiya nasaaraynu soo sheegnay majuusiya waan soo sheegnay sinfi kasta tiisa dhadigii waa kiisa labuu kala barhkeed oo ruuxii dumar ahayd ee muslimka ahayd waa conton yahuudiga nasraaniga ruuxoodii dumar ahaa dee saddex iyo soddonkii unbaa la kala bari waa lix iyo toban iyo wax yar dee majuusigii iyana waxaa la sii kala bari un lixdii oo waa saddex alaad iyo point tree ayay noqon wa diyatu unthaa kulli sinfin nisfu diyati dakarihi cadida ku soo aroortay yacni diyatu lmar'ati cala nisfi min diyati arajul xadiid baa ku soo aroortay bayhaqiya ay warinayeen waa la daciifiya laakiin rag waaweyn waxay soo naqliyeen ijmaac ibnu mundir baa ka mid a alxaafid ibnu cabdilbar baa ka mid a beri dhaweyd baa nadwo qadar lagu qabto markaasaa la yidhi caqligal maahae dee waa tan caalamkii dumarka imika lasoo kicinaya meel walba lasoo geliyey wax walba dib ha loogu noqdo baa la yidhi oo gabadhii maanta wax kasta yani waa in ninkii lala siimaa bay yidhahdeen caqligal maa bay culmo fara badan baa laga fadhiisiiyey marka yacni ijmaaca waxay u soo heleen laba nin mid muctasile ah oo ibnu culayo la yidhaahdo iyo mid abubakar alasam la yidhaaho o yidhaaheen can simaaciha asamu maqalkeedaba uu ka dhaga beelay ijmaaca labadaasay soo heleen labadaasina ijmaaca ma kharqin karayaan cid kale wey culimmada muslimiinta way ka soo waayeen ismaaciil ibnu culayo oo muctasile ah iyo abubakar alasam bay ka soo heleen labadaasina yani ijmaaca culimada intaa leeg ma hormaray marka waxyaalaha la deliishadada ee kitaabka qur-aankaaba ugu horaya sunnaha nebiga kuxiga ka labaad waa ka saddexaad waa ijmaaca culimada muslimiintu waxay ku kulmaan marka hadal lagama keeni karo diyada addoonka maanta mahayna waa qiimihiisa waa in la qiimeeyo waa neef xoolaha waa in la qiimeeyaa uurjiif xora diyadiisuna haddii uu bakti ku yimaado waa qura baa la yidhi quraduna waa addoon adigu qiimaheedu shan halaaduu yahay haddii ilmihii uu nolol ku soo dhaco walow isla markiiba ha dhintee hadduu nolol ku yimaado waa magtiisii laba iyo dhig musu dooro ahaado laakiin hadduu caloosha ku soo baktiyu dabeetana soo dhaco waa shan halaad weey shan halaad quradani addoon bay ahayd laakiin qiimaheedu shan halaad yihiin waljiniini raqiiq addoon raqiiqa urjiif raqiiqa haddii la dilana waa cusru qiimati hooyadii baa la qiimaynaya qiimaheeda saa toban loo qaybinaya taasay noqonaysaa markaa wadiyatu fi lkhaطa'i gefgii fii kayri maa dukira waxaa lasoo ishkaan ahayn miatu min alibil cishruuna jadaca waa labaatan qaalmoodoo shan jira wa cishruuna xiqa labaatan qaalmoodoo afar jira wa cishruuna binta labuun labaatan qaalmoodoo shan jira وعشرون بن لبون وعشرون بنت مخاض على العاقل موجودة في ثلاث سنين ودية اليهودي والنصراني الحر حرتها الذكر يلبا وثلث دية المسلم حر ذكر دية صدح مرات ما يشدوي ودية المجوسي والوثني والزنديق ونحوهم ثلث خمس دية المسلم قبل المسلم هذه شن لو قيبي وحدنا صدح لو سي قيبي ودية المجوسي ودية أنثى كل سر sinfi kasta dhadigiisa diyadiisu waxa weeye nisfu diyati dakarihi kiisa lab diyadiisa kala barhkeedu wa diyatu raqiiqi addoonka diyadiisa qiimatu weeye waljiniin alxorina quratun waa addoon ama shan halaad waljiniini raqiiqi urjiifka addoonkaana cusru qiimati ummihi hooyadii qiimihiisa oo toban loo qaybiyey weye diyatu maa duuna nafs nafda wixii ka hooseeyey diyadeedii diyatu maa duuna nafs diyada wixii nafda ka hooseeya min atraafin xubnaa wa macaanin iyo macnayaala wa juruuxin iyo dhaawacyaahi qad takuunu inay noqoto la arkaa ka diyati nafsi diyada nafta oo kale kamaa fii qaطci lisaan carabkoo la jaray wa idhaabi alcaqli caqligoo la tegsiyey wa kasri sulbi dhabar kilaskii almufawiti lilmash ee socodkii meesha ka saaray awiljimaac ama hamadii waqad takuunu nisfahaa kala bar inay noqotaa la arkaa kamaa fii qaطci اlyadi aw irajil sida haddii lug la jaro ama gacan waqad takuunu huluثahaa saddex meelooda meesheed inay noqotona waa la arkaa kamaa fi ljaa'ifa sida jaa'ifada oo kale waqad takuunu rubuucahaa afar meelood meel inay noqotona waa la arkaa kamaa fii jabni اlcayni isha daboolkeedaba waqad takuunu cushraha toban meeloodu meesheeda inay noqotona waa la arkaa kamaa fi lisbiici sida farta oo kale waqad takuunu inay noqotaan arkaa nisfa cushrihaa nisfu lcushri kamaa fii mudixati ara'si aw ilwajhi oo kale halkan sheekhu wuxuu inooga tilmaamayaa bal marka aan quri bixin ee waxyeello kale loo geysto qofkii waxyeelladaasina saddex arrimood bay noqotaa mid atraaf weeyaanoo xubnay ku dhacday xubin baa la jaray waa atraaf midna waa macaani waa waxaan muuqanaynin oo macno ah iminka maqalka oo kale iyadoo dhegti joogtaa maqalkii tegi karaa iyadoo isha ay saa u cadday baa araggii tegayaa caqligii macaani baa la yidhahdaa waxaa waxna waa juruuxu waa dhaawac iyo nabar afartaas marka saddexdaa la yacnii la eego mararka qaar waxay noqotaa ka diyati nafsi qofka nafdiisa ayay la diyo noqotaa ka diyati nafsina macnaa ninka un maaha gabadha diyadeedii ninka diyadiisii majuusiga diyadiisii ka diyati nafsi oo waa maxay dee carabka qofka haddii laga jaro tusaalun buu inoo soo qaadanayaa way fara badan yihiin carabka haddii la jaro waa magtii qofka oo dhammaystiran waxyeelo loo geystay hadduu caqligiiba ka tago oo waasho ayana waa magtiisii oo dhan hadalkoo ka taga urtoo ka taga maqalkoo ka taga araggoo ka taga ayaa la mid a haddii qofka dhabarka laga jebiyo dabeetana u dhaqaaqi kari waayo dirgan waayo ama jimaaca iyo markaa mucaamaladii u samayn kari waayo ayana waa magti oo dhan waxyaalaha waxaa ka waajiba macaaniya atraafba diyadii nafta oo kale mararka qaar baa waxaa ka waajiba nisfu diya gacan jariddeed ama lug jariddeed waxaa ka waajibaya magta barhkeed markaa gacan haddii lagu yidhaahdo waa intaa yaree jalaq laydhaa weligaa ha ku degtoomin hadday meelaha kuu qabsato haddii halkaa laga jaro ama haddii cududa laga jaro waa dheeraad intanoo dhami kontanka intaas ma xisaabinaysaa inta kalena waa xisaab gaara oo xukuumo la yidhaahdo laakiin waa intaa jaraq laydawn lugtana waa intaa yaree hoose ah iyana noqnoqoton weeye ee waysada la maydha ilaa kacbaynka weeye waxa la wixii ka sarreeyaa waa mag kaloo dheeraada ishii keli ahayd dhegtii keli ahayd ayaa iyaguna la mida waxaa la arkaa mararka qaar inay thuluthu diya iyadoo saddex loo qaybiy meeshaad noqoto kamaa fi ljaa'ifa jaraaxada jaa'ifada la yidhahdoo kale weeye jaa'ifa waxa weeye waa nabar iyo waxyeello u dhacaysaa gudo oo calooshay u dhacaysaa yacni laabtana mindi laga geliye dhabarkaa laga geliye kelidaa laga geliye dabeetana baatil iyo hoosta ayay u dhacday waa saddex iyo soddon halaad iyo hal saddex loo qaybiy meesha ma'muumadaa la mida haddii saddexda lafoodba ay dhammaadaanna ma'muumaa la yidhaahdaa iyana waa saddex iyo soddon qad takuunu rubucahaa inay rubucu diya jaraaxada ka sugnaadaan baa la arkaa afar meeloodoo meelo shan iyo labaatana kamaa fii jafni alcayn afartan dabool ee indhaha midkiiba waa shan iyo labaatan haddii mid ka mida markaa la jaro shan iyo labaatan baa ka sugnaa rubucu diya waxaa la arkaa mararka qaar inay waxyeeladu cushur noqoto diyadii oo toban loo qaybiyey kamaa fi lisbuc sida farta oo kale ama lug ama gacan midkay doontaba ha ahaato waa toban ama faryaro ha ahaato ama suul ha ahaato lug iyo gacan waa toban halaad haddii xubinay tahayna suulka mooye faraha kale waxa weeyaan xubinta keliyi waa saddex halaad iyo hal saddex loo qabiye meesheed suulka laakiin isagu waa laba xubnood saddex xubnood maaho taa horena waa shanta dambana waa shan waqad takuunu nisfa cushrihaa waxaa la arkay inay nisfulcushri noqoto nisfulcushri waa shan waayo boqolkii marka toban loo qaybiyo dee waa toban markaa lasii kala badhana waa shan waa muudixat alra'si waalwajhi waa nabarka la yidhaahda lafcadays ee wejiga iyo madaxa meel kalooy lafi caddaatay muqadar maaha laakiin wejiga iyo madaxa wejiga iyo madaxa midku doonabaadii hadday waxyeelladu ku dhacdo oo dabeetana ay lafdi caddaato oo nabarkii uu lafda gaadho yacni waa shan halaad waxa aan farqi lahayn hadday tahay madaxa oo gees dhan saanta laga bixiyey iyo hadday irbad in leeg tahay waa shan halaaduun haddii irbad sidaa inta loo geliyo la arkay inay irbadaasun tahay iyo hadday madaxa kala barhkiisaanta ay ka bixiso waa shan halaaduun waxyaalaha yidhahdaan culimmadu shani yaraan iyo weynaan iskuma khilaafto ayay ka mid tahay oo madaxadaa ka mid a weynaan iyo yaraan iskuma khilaafto oo isku xugunun markaa nabarada ku dhaca wejiga iyo madaxa yacni waxaa xaarisa ugu horraysaa xaarisa waa xagniinka yar daamiya oo xoogay bay ka dhiijin daamica oo markaa dhiig baa ka socon baadica oo hilibkaygu xoogay jari mutalaaxima oo hilibkay dhexgeli simxaaqa oo lafta ayaa xuub yari ka xigaya muuqdixana waa marka xuubkaa yar xataa la dhaafe e lafda ay wada muuqato iga soo ay qolo dhakhaatiirii sheegaysay inaana inta badan xuubkaaba aan la dhaafin iminka nima lafaha way caddaatay la yidhaahdo nin dhakhtaroo lafaaba ii sheegay inaana ina xuubka haddii la dhaafo way madoobaataay buuhi laftuba marka waxaan laf baa caddaatay le xuubkaasi mar walba uu harsan yahay buuli markaa muudixadu waa ta haashima waa ta lafta jebisa yacni dilaac munaqilaa ku xigtoo lafdii baa guurayso ama way diiqsamaysa ama lafdii baa guuraysa ma'muumaa ku xigtoo waa taakhrida dimaaq maskaxda ayay gaadhaysaa haddii ay dilaacisana daamiqaa la yidhaahdaa hadday dilaaciso berigii hore dee iska bidaa'iga la ahaa waxay odhan jireen waa mudafifa oo mar hadday xuubkaasiba dilaaco qofka uu ka shubaya iminka waxay dhakhaatiir igu sheegeen mid maskaxduba ay daadanayso oo ay dib isaga wadwadayaan oo iska soconayaan diyatu maa duuna nafsi diyada wixii nafta ka hooseeya min atraafin xubnaa wa macaanin macnayeelo wa juruuxin iyo jaraaxooyini qad takuunu inay noqotaa la arkaa ka diyati nafsi kamaa fii qadci lisaanisi carabka jaridiisa oo kale iyo waidhaabilcaqli caqligoo la tegsiiyo wa kasri sulbi iyo dhabarka jebindiisa almufawiti lilmashi ee socodka tegsiiyey ow iljimaaci ama galmadii waqad takuunu nisfahaa inay kala badh noqotaa la arkaa kamaa fii qadcilyadi awi rijli gacantiiyo lugtii oo la jaray waqad takuunu uluahaa saddex meeloodoo meelay noqotaa la arkaa kamaa fi ljaa'ifa sida jaa'ifada oo kale waqad takuunu rubucahaa afar meeloodoo meelanay noqotaa la arkaa kamaa fii jafni lcayni daboolkii ishaba weeye waqad takuunu cushrahaa inay toban meeloodoo meel noqotaa la arkaa kamaa fi lisbici sida farta oo kale waqad takuunu nisfa cushrihaa shan halaad inay noqotaa la arkaa kamaa fii mawdicati ara'si waalwajhi alqasaama halkana qasaamadii ayuu inooga hadlayaa qasaamadu waxa weeye waa sheegashada dhiigga oo weliba dhaartana lasoo marinayo xagga muduciga asalka dacwada waxaa la yidhaha sida xadiidku albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara markaa dacwad la qaadayo qofkii wax sheeganaya ee kubku joogahee aan hadhaynin waxaa la yidhaha caddaynaya markhaati keenso caddayntayo markhaatigaa hadduu waayana kan wax loo sheeganayo ayaa la yidhahdaa ka dhaaro haddaanad u qirsanayn asalka dacwadu waa caynkaa tan khasaamada la yidhaha way khilaafsan tahay oo iyada marka ugu horraysaba dhaartii xaggan muducigaa la marinayaa marka lows iyo waxoogay kaaba oo caawiya la helo ee uu sheegto ayaa dhaartii xaggiisa la maraya dhaartuna waa konton walla bille ma aha dhaartii kala yahay marka wuxu uhi alqasaamatu xalifu lmuddaci muddaciga dhaarashadiisa weeye bilqatli diluu ku dhaarta calaa mucayanin isagoo qof mucayana u sheeganaya waa dhaartaa qofka mudduciga ahi bilow ahaanuu dhaaranay marka lows iyo xaggiisa qarino iyo uxoojiyaa ay jiraan dilna uu ku dhaaranayo qof mucayanana ama cid mucayana dhowrba ha ahaadaane uu sheeganayo alqasaamatu xalifu dami bilqatli calaa mucayanin xukmu lqasaama xukunka qasaamada xukmu lqasaamati aljawaas waa banaanay bikhamsati shuruud shan shardi marka la helo kownulmuddacaa qatlan kan la sheeganayo lagu dacwinaya waa inuu dil yahay wa kownun mufasalan mid la kala saaray waa inuu yahay min camdin badrheedh ow shibhi ama shiblu camdi ow khadayna ma gef wa tacyiinu lmuddacaa calayhi kan loo sheeganaya waa in la cayinaa wa wujuudu lawsin laws waa in la ay qariina waa in wax la xidhiidhay oo xoojiya lisidqi lmuddaci muddaciga runnimadiisa wax la xidhiidhay oo xoojinaya waa in la helaa wa an yaclifa almuddaci muddacigu waa inuu sheegtaa khamsiina yami- wa an yaclifa almuddaci waa inuu dhaartaa khamsiina yamiinan konton dhaarood waa inuu dhaartaa ayuu maraa waxau leeyahay sheekhu qasaamada xukunkeedu waa bannaan tahay marka shan shardi la helo mid weeyaane waxaan la sheeganayaa waa inuu dil yahay qasaamadan iyo dhaartan kontonka ay xubin iyo macna suulintii midnaba laguma mare waa dilka un hortu qasaamadu weliba dilkaasina waa inuu mufasal yahay oo camdi buu u dilay gef buu u dilay shibulcamdi buu u dilay waa inuu mufasal yahay oo ayana la kala saaraa haddii aanu kala saarinne mujarad alqatli dil qura unu sheeganayana yacni waa mas'ale mukhtalaf oo asaxu waa la aqbalayaa beli dacwaddiisa waanu dhaarsan karaa qofka waxa kaloo laga maarmaana ciddan loo sheeganayaana dee waa inay mucayan tahay haddii aan cid loo sheeganaya xataa tuulo dhanba ha ahaato qabiil dhanba ha ahaato qof ha ahaato waa inuu mucayan oo la yidhi ciddaasaanu sheeganaya haddii kale hawada un dee cid loogama sheegan karo waxaa kaloo laga maarmaana lowth waa in la hayaa lowth waa maxay waa qariino iyo wax la xidhiidhay oo ninkan sheegashadiisa kaabaya oo xoojin u noqonaya laakiin markhaati buuxaan ahayn waxaan markhaati buuxa noqonaynin laakiin sheegashadiisaa kaabayoo la odhan karo war mala run buu ku sheegayaa oo maxaa ka mid a waxaa ka mida bay yidhaahdeen dee haddii masalan laba reeroo la ogaayo col ah dee haddii ninkii oo mayda laga dhex helo aqaladooda dhexdoodii col inay ahaayeen daahii goor isbixinna la og yahay dee inay dileen wuu ku dhaaran karaa markaa oo qarina bay taasi u noqonaysaa ama koox kooban afar shan ninunbaa kala yaacay deetana nin mayduba halkii laga helay dee waxay qariino ku tahay inay iyagu dileen hal ninoo caadiloo keliya ayaa ka warramaya oo markhaati ka ah addoommaa ka warramaya dumar baa ka warramaya carruur sabiyaa baa ka warramaya fusaaq baa ka warramaya gaalaa ka warramaysa cidaan markhaatigoodu buuxin hadday toban dumar helaan ay soo taageen isagaa dilo annagaa arkin oo tooregeliyey ama carruure hadday idhahaan isagaa dilay ama gaala hadday tiraa isagaa dilay markhaatigoodii ma buuxo kuwana qariin ahaan waa loo qaadan karaayo dhaartii xaggiisa ayaa la marinaya deedna waxaa la odhanayaa ku dhaaro waana dee arrimahaasoo kale wakhtigii nebigay dhaceenoo muxayise iyo cabdillaahi ibnu sahal muxayise iyo xuwayisa iyo cabdillaahi ibnu sahal waa kuwii khaybare markaa tegey ee dabeetana kala galay cabdillahi ibnu sahaloo markaa la dilay waa kuwii u yimi oo dhiiggiisii u galgalanaya de yuhuud bay markaa tuhmeen walaalkii cabdiraxmaan iyo ilmaadeeradii xuwaysa iyo muxayisa markaa nebiga u yimi cabdiraxmaan baa markaa ugu yaraabaa doonay inuu ka hadlo waa kii nebigu lahaa kabir kabir deetana way ka hadleen dee mar ha ku dhaarta waa kii yidhi oo marha konta ku mara oo diyadii markaa haydisiyaana kontonkiidi ku dhaarta oo arrin aanaan markaa annagu joogin sidaanu ugu dhaarannaa dee haddaba konton iyaga markaa ka qaata dee waa qolo gaala ah sidaanu dhaartooda u kaaftoomaynaa waa kii markaa nebigu magtii isagu siiyey nebigaa xukumay markaa mar haddaad ku qanacsan dee adigu waxaad doonta qariino kastaba adeegso in ninkaagii ciddaasi dishay yacni sharcigu xaq buu ku siinaya inaad ku dhaarato markaa xukmu lkhasaabati aljawaasu wey bikhamsati shuruud kownulmuddacaa qaslan kala sheeganaya dil waa inuu yahay wa kownuhu mufasalan mid la kala saaray waa inuu yahay min camdin aw shibhi aw khaطcin wa tacyiinu lmuddacaa calayhi muddacalayguna waa inuu cayiman yahay wa wujuudu lawthin waa in lows iyo qariino iyo waxoojiyana la helayaa ay qariin lisidqi almuddaca mudciga sheege runnimadiisa waxoojinaya la xidhiidhan waa in la helaa haddaanay qariina jirin wax qariinaa qofkii marka uu yidhaahdo ciddaasaa ninkaygi dishay dacwaddiisii marka laga waayo wax qarina u eg maxay noqonaysaa waa in dhaartii khamsiina yamiinantii la mariya xaggan oo ku dhaarta marka inaanu dilin wa an yaclifa almuddaci waa inuu dhaartaa khamsiina yamiinan konton dhaarood waa inuu dhaartaa oo xataa hadday koox yihiin qaabkii dhaxalkaa loogu qaybinaya kontonka lafti hadday saddex inan uu ka tegey saddex inan baa loo qaybinaya rag iyo dumarbana dhaarta way wada gelayaan inkastoo culamada qaarkood markaa abu xaniifiya ay qabaan ragga baaliqiinta unbay ku waajibaysa iyo majnuunka iyo kuma waajibto laakiin shaaficiyadu ciddii dhaxalkiisa lao dhan bay ku waajibtaa waan yaclifa almudciyi khamsiina yamiinan alwaajibu bilqasaama haddaba waxaa ku waajibaya alwaajibu bilqasaama waxaa ku waajibaya addiyatu weeye cala almudda caley kii loo sheeganaya fi lcamdi wa calaa caaqilatihi fii hayrihi caaqiladiisaa lagu yeelanaya markay fii hayrihi tahayna macnaha marka dhaartii lagu maro muddo caleyhi iyo camdi haddii loo sheegto lagu dhaartay waxa lagu leeya mag iyadoo qasaamadaasi qisaas ma sugayso wa calaa caaqilati fii kayrihi markay khada yashibu lcamdi tahayna diye ayaa tolkii lagu yeelanaya hadday camdi tahayna isagunbaa diyadii lagu yeelanaya alwaajibu bilqasaabati addiyatu weeye cala almuddacaa kii muddaca calayhiga ha lagu cala almuddaca calayhi fi lcamdi wa calaa caaqilatihi waa in tolkii lagu yeesho magtii fii hayrihi camdiga wixii aan ahayn